halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii mar hore wada barannay rasuul yuudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin in ay ahaayeen ciise masiix walaalihiisa ama qoyskii ciise masiix wuxuuse rasuul yuudas aayadda koowaad ee warqaddiisii inoogu sheegayaa oo uu leeyahay anigoo yuudas ah oo addoon u ah ciise masiix waa wax wanaagsan haddaba in la ogaado in qoyskii ciise masiix aanay dadka ka burxaan iyo karaamo badnayn laakiin ay ahaayeen dad iyaga qudhooduba u baahan ciise masiix oo inala mid ah yuudasna wuxuu ficil ahaan inoogu muujiyey inaanay ahmiyad lahayn in lagu doodo waxaan ka soo farcamay xaggan iyo xaggaas laakiin isla sidii ciise masiix uu yidhiba waxaa barakadaysan kuwa hadalka ilaah maqla oo xajiya marka ayaan laydiin khiyaanayn oo laydinku odhan sheikh hebel ayaad ka soo farcantay oo dadka waad ka duwan tahay dadka oo dhan way wada dembaabeen saaxib oy gaari waayeen ammaanta ilaah sida rasuul bawlos oo ruuxa quduuska ahu uu hoggaaminayo uu inoogu sheegayay
bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
markuu bunku yeeroo laysu soo baxaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markuu baadil suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bararkii ilaahee darteen loo bireeyaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yuudas waxaanan soo aragnay ilaa iyo haatan labada aayadood ee ugu horreeya warqadda kuwaasoo rasuul yuudas uu inoogu sheegayey wax isaga ku saabsan markaasoo uu lahaa inkastoo uu ciise masiix la dhashay anigoo yuudas ah oo addoon u ah ciise masiix bal ogow inaannu odhan waxaan nahay masiixa walaalkiis waa wax ay tahay inay kuwo badan oo maanta nool oo reero sheegta inay soomaalida xeerar bareen waayo nin waliba ee dunida ku dhashay masiixa ilaah mooyaane waa dembiile haba ugu horreeyaan qoyskii ciise masiixe wuxuu masiixu ku yidhi naagtii jadbootay waa runtaa in uurkii i qaaday ama hooyaday ay sharaf leedahay balse wuxuu raaciyey oo uu ku yidhi waxaa barakadaysan kuwa hadalka ilaah maqla oo xajiya ninna ha ka yeelina inuu idinka sharaf badan yahay ama idinka dadnimo wanaagsan yahay waxaa sharaf leh kuwiinna hadalka injiilka maqla oo xajiya ama dhowra waxaan kaloo xalay ku guda jirnay aayaddii labaad markaasoo rasuul yuudas uu isdaba taxay saddexda eray ee sida badan aan kala harin waana jacaylka ilaah naxariista ilaah iyo nimcada ilaah waxaanan idinkala dhignay sidaa ay ku shaqeeyaan waxaa ilaah uu keenay nimcadiisa laakiin ma ahan jacaylkiisa tan uu wax kaga qabtay dembiyada dadka ilaah wuxuu keenay badbaadiye bixiyey ciqaabtii dembiga iyadoo taasi ay aasaas ama sal u tahay ayaa ilaah dembiilayaasha uu badbaadiyey ficilkaasina wuxuu ku yimid nimcada ilaah marka ay sidaasi tahay dembiga qudhiisa ayaa wuxuu dadka u keenay masaa'ib waxaad maqlaysaa dadka oo isku leh maxaa ilaah cudurrada uu u keenay dunidan waxaa cudurrada iyo dhimashada dadka ay ku timid dembigii dadka markii qofka uu ku dhaco cudur aan dawo lahayn ayaa sida badan laysweyddiiyaa waxaa ilaah qofkaas masiixiga ah cudurka uu ugu riday balse waxaa u wanaagsan in dadku ay ilaah naxariis ka dalbadaan waayo horay ayuu nimcadiisa inoogu badbaadiyey laakiin haddana waxaan u baahannahay naxariistiisa naxariista ilaah waa tan qalbiqaboojinta iyo samirkaba ina siinaysa oo had iyo goorna waa loo baahan yahay naxariistu waa jacaylkii inoogu yimid dunidan dalambaabigu inagu helay waxaad ku kalsoonaan kartaa ilaah markii dhibaato ay timaado dembiiluhu wuxuu had iyo goorba u baahan yahay nimcada ilaah wuxuu kaloo u baahan yahay naxariis aad iyo aad u badan oo saamayn weyn ku yeelata noloshiisa oo haddaannu helin naxariista eebbe qofka buka siima jiradeen oo siima noolaadeen waxaa xitaa kuwa fiyow ay ku nool yihiin naxariista iyo nimcada ilaah had iyo goorba bal mar kale aan idinla wadaago wixii ditor trench uu yidhi waxaanan idinku celinayaa wixii markii hore aan ka soo xigtay balse faahfaahsan maadaama ereyga giriigga ah ee nimco uu noqonayo jaris oo uu quseeyo dembiga dadka oo qaadirnimadiisa iyo sifihiisa ayaa ka dhigaya in dembiga dadka bannaanka la keeno markaas ayaa hadiyaddiisa cafiska ay ku imaanaysaa naxariistiisa waxayna ku timid markii la arkay sida aynu dembiga ugu lunnay oo ilaah uu arkay waxaana dabeeto naxariistu ay ku timid nimcadii eebbe ilaah intuu dunida jeceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah markaa si loo muujiyo ujeeddada ilaah ee nabaaddiinnada waa in nimcadu ay ka hormarto naxariista nimcada ayaa horumaraysa oo boos u bannaynaysa naxariista qofku wuxuu hoos yimaadaa nimcada iyo naxariista ilaah markii uu eed galo oo dhibaatadii ku dhacday awgeed uu lumo welibana xaqnimada ilaah oo iyadu ah wax loo baahan yahay oo ku jirta jacaylkiisa ayaa dalbanaysa in kan eedda galay la kaxaysto rafaadka eedda daba socota intaannu imaanin waayo ilaah wuxuu barakadeeyaa kuwa la saamaxay rafaadka eedda daba socota intaanay imaanin waayo ilaah wuxuu barakadeeyaa kuwa la saamaxay haddaba hadalka mufasirka uu doonayo inuu idin hoga tusaaleeyo waxa weeye in qofka aadmiga ah marka hore uu u baahan yahay nimcada ilaah dabadeedna si wax loogu qabto wuxuu u baahanayaa naxariista ilaah oo ku timid xaqnimada jacaylka xambaarsan ee ilaah marka nimcada naxariista iyo jacaylku way isku xidhan yihiin oy isla shaqeeyaan haddaba waxaad isbarbar dhigtaa waxa ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad injiilka sida luukas uu u qoray cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo toddobaatan ilaa sagaal iyo toddobaatan iyo warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer efesos cutubka labaad aayadda afaraad ilaah haddaba waa inuu ina cafiyo ka hor intuusan ina daweynin markii qofka uu helo cafiska oo ilaah raalli uu ka noqdo dabadeed ayuu helayaa daahirinta si markaasi loo muujiyo ama shaaca looga qaado ujeeddada nabaaddiinnada nimcada ilaah waa inay ka hormarto naxariista ilaah nimcada waa inay ka hormarto oy boos u sii xaarto naxariista ilaah markaa saddex ayuu rasuul yuudas ka hadlay waxaana ay kala ahaayeen naxariista nabadda iyo jacaylka haddaba nabadda ilaah waxaa hela ama loo muujiyaa kan masiixa rumaysan rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad sida tan waxaana rasuul bawlos oo nabadda aasaaskeeda ka hadlaya uu leeyahay sida tan rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad waxaana rasuul bawlos oo nabadda aasaaskeeda ka hadlaya uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xaggii ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix nabaddii ilaah waxa weeye in marka hore aad ogaato inaanay dhib badnayn inaad ilaah la socoto kuuguna adkayn maayo la socodkiisa wuxuu doonayaa inaynu garanno inaannu innaga waxba inoo qabin markaa aynu garanno inaannu dembiilayaal nahay kuwaasoo masiixa ugu kalsoonaaday badbaadadooda markii aynu taasi rumaysannahay waxay noqonaysaa inaan helno nabadda rabbiga waayo in ilaah lala socdo ma adka waxaa ka qaxar iyo shil badan marka aynu innagu isku kalsoonaanno waxaynu u baahannahay ilaah oo isagu ah kan ina badbaadiya oo ina jecel oo ina siiyey naxariistiisa ku timid nimcadiisa iyo jacaylkiisa iyo weliba nabaddiisa rasuul bawlos ayaa horay uga hadlay arrinka ku saabsan nabadda lagu helo masiixa ilaahna wuxuu doonayaa in aynu ku jiifsanno oon ku soo toosno ballamada ilaah taasoo ina dhaxalsiinaysa nabadda qalbiga ama maanka oo noqon mayno dad arbushan waayo waxaa mar kale rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay miyaannu haddaba ballankan ahayn mid lagu seexan karo waana in wax waliba wanaag ay ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel maadaama taasi ay tahay ballan aad ku seexanaysaan ayaannu iminka u gudagelaynaa dhegaystayaal maaddadan kale ee qusaysa yuudas oo bilaabay inuu maaddo cusub oo ah kaafirnimada ama bidcanimada ka hadlo si bal haddaba arrinkaasi isaga ah aynu horay idinku sii wadno ayaannu iminka idin akhriyaynaa meeriska cutubkii koowaad ee warqaddii rasuul yuudas waxaannu ka bilaabaynaa waxbariddu aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan hoos ku xusan gacaliyaalow intaan aad u dadaalayay inaan idiin soo qoro wax ku saabsan badbaadada inaga dhexaysa waxaa dirqi igu noqday inaan idiin soo qoro oo aan idinku waaniyo inaad aad ugu dadaashaan iimaankii mar la wada siiyey quduusiinta oo dhan waxaa rasuulku uu leeyahay gacaliyaalow markii yuudas u isticmaalay weedhaas iyada ah ayuu ula jeedaa in raggaas iyo dumarkaasi oo dhan ay yihiin kuwa ilaah jecel yahay oo ka mid ah carruurta ilaah waxaa kaloo hadalkiisa ka mid ahaa weedha ah badbaadada inaga dhexaysa bal aynu fahamno waxa erayga inaga dhexaysa uu ka micno yahay giriig ahaan eraygaasu waxa weeye koynes oo kuma qorna erayga luqadda sifaysan ama suugaanta giriigta ee loo yaqaano classical grieg wuxuuse ku qoran yahay eraygu luqadda caadiga ah ee giriigta si qof waliba haddii uu cilmi leeyahay iyo haddii kaleba uu ku garto erayga marka ay sidaasi tahay kitaabka axdiga cusub laguma qorin luqadda suugaanta ee gariigga ee loo yaqaano classical laakiin waxaa lagu qoray koynes ama luqad iska caadi ah balse gariig ah oo dadka caadiga ah ay garan karaan marka yuudas iminka uu leeyahay intaan aad u dadaalayay inaan idiin soo qoro wax ku saabsan badbaadada inaga dhexaysa waxaa suuragal ah inuu ka hadlayo shay dadka reer rooma oo dhan ay wada garanayeen waxaa iminka rasuulku uu leeyahay waxaan ku dadaalayaa inaan wax idinka qoro xaqiiqooyinka ama hubaasha badbaadadeenna waxay noqon kartaa wax ku saabsan furashada shakhsiyadda masiixa daahirinta ama dhowr mawduuc oo kale waxaa kaloo uu leeyahay ama raacinayaa waxaa dirqi igu noqday inaan idiin soo qoro oo aan idinku waaniyo inaad aad ugu dadaashaan iimaankii mar la wada siiyey quduusiinta oo dhan fikirka halkan laynagu siinayo waxa weeye in ruuxa quduuska ah uu rasuulka ku toosiyey ama ku aadiyey inuu wax ka qoro mawduuc ku saabsan rumaysadka si uu digniin uga bixiyo kaafirnimada ama bidcannimada soo fool leh kaafirnimada ama dib u laabashada waxa weeye in geeddi u socodkii rumaysadka gadaal looga soo noqdo oo laga tago waxbariddii rasuullada kaafirnimada ma badnayn wakhtigii rasuulyuudas haatanse meel waliba ayaa injiilka masiixa lagu caayaa waxaanan garanaynaa in badanaa firqooyinka diiniga ah ee maanta ay si xun u tarjumaan injiilka nuurka leh ee ciise masiix waxaad arkaysaa kuwa aan la barin ama aan weligoodba maqal injiilka oo kugu leh injiilka waa la nasahay marka aad weyddiiso macaaniga nasihiddu waxa ay tahay kuumaba sheegi karaan haddii hadalka aad la sii waddana gacanka hadal iyo caay bay isugu kaayadaraayaan marka kaafirnimadu ma ahan wax la dhowrayo maanta oo soo socda laakiin waa inala jirtaa oo beel ay ka maran tahay ma lahan waxa rasuul yuudas uu leeyahay waxaa dirqi igu noqday wuxuu ula jeedaa in loo baahday ama ay isaga yuudas ah qasab ku noqotay inuu wax uga soo qoro qaar ka mid ah waxbaridda kuwaasoo ay rasuulladii horay inoogu sii sheegeen haddaan idinku celiyo erayadii rasuulka wuxuu yidhi intaan aad u dadaalayay inaan idiin soo qoro wax ku saabsan badbaadada inaga dhexaysa waxaa dirqi igu noqday inaan idiin soo qoro oo aan idinku waaniyo inaad aad ugu dadaashaan iimaankii mar la wada siiyey quduusiinta oo dhan haddaba marka uu leeyahay ku dadaashaan ayaa mufasiriinta qaar ay la tahay inuu leeyahay ku tukataan balse taasi loolama jeedo ku orod badnaataan ama ku dadaashaan waxyaalaha ilaah aan ammaanta u keenayn waxaase loola jeedaa inaan ku dadaalno isla sidii rasuul bawlos uu inagu waaniyey markii uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii labaad ee timoteyos cutubka labaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan addoonka rabbigu waa inuusan ilaahtamin laakiin waa inuu ahaado mid dadka u wada roon oo waxbaridda ku wanaagsan oo dulqaadasho badan oo si qabow u edbiya kuwa isaga diida mindhaa ilaah waa siin doona toobadkeenid inay runta gartaan oo ay dabinka ibliiska ka baxsadaan iyagoo lagu qabtay si ay muraadkiisa u yeelaan marka waxaa guclaroor loo gelayaa ama lagu dadaalayaa sida wax wanaagsan loo samayn lahaa oo taas baa loo silcayaa ereyga dadaalka ayaa gariig ahaan noqonaya ebagonisithai waana halka ereyga agoni ama xanuunka gudaha ee ku taxalluqa dareenka qofka uu inooga yimid haddaba intii uu qori lahaa waxbaris weyn ayaa rasuul yuudas wuxuu leeyahay waxaan ku dadaalayaa inaan idinku waaniyo inaad daafacdaan waxbarista masiixinimada waxaa lagu dadaalayaa iimaanka oo wuxuu leeyahay inaad aad ugu dadaashaan iimaankii mar la wada siiyey quduusiinta oo dhan rumaysadku waa jirka runta ee layna siiyey kitaabka falimaha rasuullada ayaa loogu yeerayaa waxbariddii rasuullada oo waxaa haddaan aayad idinka soo xigto isla kitaabkaasi ku qoran cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan oo waxay ku sii adkaysteen rasuulladu waxay beri jireen iyo xidhiirka ka dhexeeyey iyaga iyo kibista jijibinteeda iyo tukasho bal ogow in rasuullada waxbaristoodii ay ahayd tii koowaad ee lagu sheegay halkan maadaama taasu ay tahay qodobka koowaad ee kiniisadda ilaah u horreeya ayaa haddaba ay tahay in kiniisadaha oo dhan aasaas looga dhigo waxbariddii rasuullada waxaa laynoogu sheegay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer efesos cutubka afaraad aayadda shan iyo tobanaad in runta lagu muujiyo jacayl saaxiib haddii aad doonayso inaad runta faafiso jacayl ayaa haddana su'aalo liska weydiin karaa inaad runta ka hadlayso iyo in kale waa inaan jawaab diyaar u ahaanno oo dadkana aannu ka qancinno waa kuwa su'aalaha iyagoo baqaya oo weliba is-hosaysiinaya ina weydinaya rumaystaha ma ahan inuu carab badnaado haddii qof kale uu la yimaado aragti kale doctor kenneth s west ayaa wuxuu qoray buugaag uu uga hadlayo warqaddan rasuul yuudas waxaa isagoo faallo ka bixinaya aayadda koowaad uu leeyahay sida tan wuxuu rasuulku hadalka ku bilaabay buu leeyahay kuwiinna quduusiyiinta ah oo la jecel yahayow intaan aad u dadaalayay inaan idiin soo qoro wax ku saabsan badbaadada inaga dhexaysa waxaa dirqi igu noqday inaan idiin soo qoro oo aan idinku booriyo inaad ka fiirsataan iimaankii mar la wada siiyey quduusiyiinta haddaba tarjumadiisa ayaad mooddaa in si kale loo dhigay balse ay faahfaahsan tahay waxaana rasuulku haddaba uu ugu hormarinayaa mawduuca kaafirnimada waxa keeni kara iyo goortay dhacaan haatan rasuul yuudas wuxuu doonayaa inaannu aad uga baaraan degno rumaysadkayaga oon iska eegno sida rumaysadka laynooga maroorsan karo waxaa jira shay kiniisadda ku soo socda oo rasuul yuudas ayaa iminka wiishka yeerinaya oo wuxuu haddaan afka reer waqooyiga ku hadlo uu ka dhawaajinayaa seeriga wuxuuna ugu hormarinayaa maaddada ugu horraysa ee ah kaafirnimo ama bidcannimo dhuumasho ku imaanaysa kiniisadda si markaasi aynu arrinka wax uga fahamno ayaa waxaa ku qoran kitaabka yuudas cutubka koowaad aayadda afraad sida tan waayo waxaa jira niman qarsoodi idinku soo galay waana kuwii waa hore xukunkan loo qoray oo ah kuwa aan cibaadada lahayn oo nimcada ilaaheenna ku beddela nijaas oo inkira ciise masiix oo ah sayidkeenna iyo rabbigeenna keliya waxaa rasuulku aayadda uu ku bilaabayaa si xamaasadi ay ku jirto oo wuxuu leeyahay waana kuwii waa hore xukunkan loo qoray waxaa rasuulku uu leeyahay kuwaasu waa kuwo horay loo xukumay ereyga loo qoray ayaa ingiriisi ahaan noqonaya ordained griig ahaanna noqonaya brografo oo wuxuu ka micno yahay wax horay loo katibay ama loo qoray wuxuuna ula jeedaa in qorayaashii injiilka qaarkood ay horay uga digeen bidcannimada ama dhallanrogga kitaabka la dhallanrogayo waxaa rasuulku uu leeyahay oo kale waayo waxaa jira niman qarsoodi idinku soo galay ereyga xaluulashada ama qarsoodiga ayaa ah erey xiisad iyo xamaasad leh marka la eego luqadda giriigga ereygaasu wuxuu noqonayaa braisduno duno wuxuu ka micno yahay gelis bara ayaa isna ka dhigan wehliya ama garab yaal marka laysku daro ayaa kelmaddu ay noqonaysaa soo gelis dhinac-dhinac ah ama garab-garab albaabka loo soo marayo guud ahaan wuxuu ereyga ka micno yahay in si dhuumasho ah albaabka looga soo gelayo ama looga soo xaluulanayo waana sida bidcinnimada ay ku timid waxay ku imaanaysaa si la mid ah sida qofka bidaarta ay u gasho soomaaliduna waxay tidhi bidaari sibiq bay kugu gashaa ama si lama filaan ah ayay kugu soo gashaa bidcinnimaduna sibiq bay kiniisadda ku soo gashay wakhti dheer ayaan howsha wacdiska ku soo jiray waxaanan arkay dad badan oo soo gelaya kiniisadda oo weligay ma arag qof ka mid ah wacdiyaasha oo maalintiisii koowaad kiniisadda u sheegaya waxa uu aaminsan yahay ama waxbaridda dhabta ah ee maankiisa iyo qalbigiisaba uu ka ayidsan yahay waxa ay aaminsan yihiin hoostaas bay ka wadayaan oo ninna marka koowaad u sheegi maayaan kol dambe ayay dadka hoosta wax ka barayaan oo ay barayaan waxa ay aaminsan yihiin oo waxay yeelanayaan jameeco ka mid ah isla kiniisadda waxayna kiniisaddii ka dhigayaan mid aragti kala duwan leh markay joogto waxyaalaha aasaaska u ah kiniisadda ama laysku waafaqsan yahay markaayaanay kula noqonin haddaba nin waliba ee bidci ah ama kiniisadda wacdiye u ah in maalinta koowaad uu muujinayo bidcinimadiisa ama waxa uu rumaysan yahay balse si tartiib tartiib ah ayuu hadalkiisa u faafinayaa oo dadkana wax ugu sii sheegayaa sidaasaa odayaal badan iyo dumar waxtar u leh kiniisadda loo qaldaa oo weliba loo baadiyeeyaa rasuul bawlos oo xirfadaha ama taatikada ama khiyaanada shayddaanka wax ka garanaya ayaa wuxuu leeyahay isagoo masiixiyiinta uga digaya bidcinnimada sibiqda ku soo geli karta sida tan ku qoran warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kuwaas oo kale waa rasuullo been ah iyo shaqaalayaal qaa'inno ah iyagoo isku ekaysiinaya rasuullada masiixa oo la yaab ma leh waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isu ekaysiiyaa malaa'igta iftiinka haddaba wax weyn ma aha haddii ay mididiinyadiisu isu ekaysiiyaan mididiinyada xaqnimada iyagoo dhammaanshahoodu u ahaan doono sida shuqulladooda waa talo cajiib ah oo nin garasho sare leh oo ruuxa quduuska ahi uu la shaqaynayo mooyaane nin kale sooma saari karo runtaas iyada ah barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixiinkii loo bogaan barakaysanayna boqorkeena weyn bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixiinkii loo bogaan barakaysanayna boqorkeena weyn markuu baadil suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
bashiirow masiixiinkii loo bogaan barakaysanayna boqorkeena weyn bararkii ilaahay darteen loo bireeyaan barakaysanayna boqorkeenna weyn
bashiirow masiixiinkii loo bogaan barakaysanayna boqorkeena weyn badbaadsha adduunkee ballanqaadna siiyaan barakaysanayna boqorkeenna weyn bashiirow masiixiinkii loo bogaan barakaysanayna boqorkeena weyn
yow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unkanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin